بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afariyo tobnaad ee suuratu lmaa-ida waxaanu ku joogaa aayadda lixiyo soddonaad allah waxa uu ihi subxaanah wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bihi faaqraynaa faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa yowmi alqiyaamah وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحوكت المامي بعض مواقف أهل الكتاب في نقض العهود والمواثيق مواقفتي أهل كتابك وحكمده siday ballanta u burinayeen ee ay uga baxayeen aayaadkii xalay ugu dambeeyey waxaa ilaahay uu soo tilmaamay yahuudi siday ballanta u burinayeen iyo sida loo nacdalay fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wa jacalnaa quluubahum qaasiyah halkanna waxaa lagu tilmaamayaa nasaaraduna yahuudda inaanay waxba dhaamin ee iyaguna ballanta ay burinayeen wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa aladiina qaaluu inaa nasaara magaca nasaara iyagaa isu bixiyey ilaahay uma bixin waayo iyagaa yidhi inaa nasaara macnaheeduna waxa weeyaan inay sheeganayaan inay yihiin ansaaru ciisa wa atbaacuh ciise kuwii raacay ee rumeeyey ee u gargaaray diintiisa iyo kitaabkii lagu soo dejiyey injiil laakiin xaqiiq ahaan waaqicoodu wuxuu tilmaamayaa arrintaa inay ka been sheegeen oo in yar mooyaane aanay si dhaba ugu hiilin nebi ciise iyo kitaabkii lagu soo dejiyey oo ay ka baydheen ballantiina ay buriyeen waxaa kaloo ku sugan aayaadkan tadkiiru ahlilkitaabi birasuuli muxamedin sala allahu calayhi wasalama wa bilqur'aan xasuusinta la xasuusinayo kuwii kitaabka la siiyey nicmada ah in nebi muxamed ilaahay u soo diray iyo kitaabkii qur-aanka ah ee lagu soo dejiyey nebi muxamed oo min afdali nnicam wa ajali nnicam ah oo alla waxa uhi yaa ahla alkitaabi qad jaa'akum rasuulunaa yubayinu lakum kasiira mima kuntum tukfuuna min alkitaab wayacfuu can kasiir qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin waxaa allahu tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo ahlu kitaabkii iyadoo loogu dhawaaqayo magacii ahlalkitaab allah waxa uu ihi rasuulkayagii muxamed waa idin yimid wax fara badan isagoo idiin bayaaminaya oo ah ama ka mid ah waxaad qarinayseen ee kitaabkii towraad iyo injiil ku yaalay oo kutubtii allah uu soo dejiyey towraad iyo injiil wax badan oo xaq oo ku sugnaa ayay qarinayeen waxaa ka mid ahaa rajmu zaani almuxsan ruuxa isagoo reerle gogoldhaaf sameeya in dhagax lagu dilo kitaabkii towraad aha waa ku yaalay waanay qariyeen waxaa kaloo ka mid ahaa sifaatkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo towraad ku yaalay waxaa ka mid ahayd bishaaratu ciisa bimuxamed calayhi salaatu wassalaam oo injiil ku yaalay inuu ciise ku bushaareeyey nebiga ku-xig ee ka dambeeya inuu noqon doono nebi moxamed waxyaabahaas oo dhan oo ay qarinayeen ayaa rasuulku caddaynaya yubayinu lakum kasiira mima kuntum tukfuuna min alkitaabi wayacfuu can kasiir wax badan waa idiin bayaaminayaa wax badanna wuu iska dhaafayaa jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha wayacfuu can kasiirin ay laa yudhiru kasiira mima tukfuunahu idaa lam tadcu ilayhi daaciyatun diiniya siyaanatan lakum can ziyaadati aliftidaax intaha wayacfuu can kasiir macnuhu waxa weeyaan ma muujinayo wax fara badan ood qarinaysaan haddaan maslaxo diineed keensan in la caddeeyo idiin caddayn maayo iyadoo laydinka dhowrayo waxa weeyaan fadeexad fara badan inaad ku sii dhacdaan oo aada laydiin fadeexadeeyo oo arrinkiina la wada caddeeyo macnaha wixii maslaxo diineed keensata in la bayaamiyo ayuunbuu rasuulku bayaaminayaa wax fara badanoon markaa maslaxa keensanayna wuu iska dhaafayaa oo bayaamin maayo qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaab waa muxamedun sala allahu calayhi wasalama waalqur'aan nuurku waa muxamed waayo dee xaqa ayuu iftiiminayaa oo uu caddaynayaa oo sida qur'aanku nuur u yahay ayaa nebigii moxamed ahaaye sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyena uu yahay nuur oo nuurun calaa nuur ay u yihiin wa kitaabun mubiin oo qur'aanka ah mubiinna waxaa fiican in laga macneeyo ficilka mucadaha ee tallaabaya ama mansuubka gaadhayo oo yacni kitaab wax caddaynaya waayo hadduu wax caddaynayo isaguna waa cad yahay oo in badan baynu soo sheegnay mubiin ficilka abaana mutacadi iyo laazim labadaba waa noqdaa marka laazim haddii laga dhigo waa isagaa cad laakiin haddii mutacadi laga dhigo waxbuu caddaynayaa waxaana fiican mutacadiga oo labada macnoba kulmisanaya ama koobsanaya waayo shayga wax caddaynaya isna waa cad yahay waxaa kaloo allahu tilmaamay subxaanah bacdu iftiraa'aati ahli lkitaab waaraddu calayhim been abuurad yacni been abuuradkii iyo iftiraa'aadkii ahlu kitaabka iyo shirkiyaadkii ay la imanayeen iyo radinta la radiyey oo allah waxa u ihi laqad kafara aladiina qaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam qul faman ymliku min allahi shaya in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummahu waman fi lardi jamiica allah waxau ihi subxaanah way gaaloobeen kuwii yidhi ciisa bnu maryam waa ilaahay kuwaasi waa gaaloobeen maanta caalamkaynu ku nool nahay yahuudda iyo nasaarada in la yidhaah kuwii gaaladaha alkufaar waa laga meermeeraa gaar ahaan warbaahinta oo dadka kale iyo al-insaanu alaakhar iyo kuwan muslimiinta ahayn iyo waxaa laga meermeerayaa gaalo in la yidhaah laakiin ilaahay baa caddeeyo laqad kafara hadday ka meermeeraan iyo haddii kaleba waa kufaar kufrigoodu cad yahay alyahuudu waannasaara oo idinka arkay mararka qaarkood alaakhar ka kale waa istilaax cusuboo dee imika ay la soo baxeen qofkaan muslimka ahayn attacaamul maca alaakhar waxa yacni wixii ilaahay ku tilmaamay baa lagala warwareegaya marka allah wuxuu tilmaamay kuwaas inay gaaloobeen ciisa bnu maryam ilaah ku tilmaamay waa nasaarada eh ilaahay waxau ihi qul faman ymliku min allahi shayan in araada an yuhlika almasiixa bna maryam wa ummahu waman fi lardi jamiica yaa wax ka celin kara cadaabka alleh yaa ka difaaci kara haddii ilaahay uu doono ciise laftiisa iyo hooyadii iyo waxa dhulka ku suganba inuu wada halaago laa axad cid alle cid ka celin kartaa cadaabka alle ma jirto waayo dee cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba isagaa mulkiya una tashada oo siduu doono ugu tasarufa walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaahay baa mulkiya samaawaadka iyo dhulalka iyo dhexdoodaba wixii dhexdooda ahaaday macnuhu markaa waxa weeye ilaaha mulkigaa caamka a leh ayaa talada caamka ana lahoo siduu doono ku samaynaya oo kuu doono cadaabaya kii mutaystay kuu doonona jannaynaya kii mutaystay yakhluqu maa yashaa wallahu calaa kulli shayin qadiir waxaa la yidhi bacdu nasaara najraan ayaa yidhi low kaana ciisa basharan lakaana lahu abun ciise hadduu bashar aadamiya yahay oonu ilaah ahayn aabbuu yeelan lahaa marka caqlixumadooda aabbala'aanta ayay u daliishanayaan inuu ilaah yahay ilaahayna waxa uu tilmaamayaa annahu qaadirun calaa an yakhluqa khalqan bigayri abin wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wuxuu awoodaa inuu bashar abuuro aabbala'aan siduu ciiseba aabbala'aan u abuuray min ummin bilaa waalid waayo wax walba waa awoodaa alleh taasina waa arrin mucjiso ah oo lagu aqoonsanayo uun ilaahay awooddiisa weyn oo ay tahay inay nagu xambaarto cabsi iyo iimaanka inuu waxa weeyaan iimaankeenu kusii xoogaysto oo yaqiinteenu ku quwowdo waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah kuwii nasaarada iyo kiristanka afxumada iyo eedabdaradae alla kula dhaqmeen ilaa ay afkooda soo mariyeen naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh waxaanu nahay ilmo ilaahay iyo kuwuu alla jeclaa imaamulbaqawi tafsiirkiisa wuxuu ku tilmaamayaa oo uu yidhi qiila araaduu ana allaha tacaala lanaa kal abi fi lxunuwi waalcadfi wanaxnu kal abnaa'i lahu fi lqurbi walmansila wuxuu yihi waxaa lagu fasiray naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh inay u jeedaan ilaahay siduu noogu naxariisanaye ee noogu dabacsan yahe noogu dhibrinaye e aanu noo dhibayn aabbo oo kaleu noo yahay annakuna sidaanu ugu dhownahay eenaan uga dheerayn inamoo kalaanu u nahay marka wuxuu tilmaamayaa naxnu abnaa'u llaahi uma jeedaan farac baanu nahay u dhale alleh oo alle ka soo jeedaan nasab ahaan uma jeedaan laakiin waxay u jeedaan xagga naxariista iyo dhowaanshaha waxaanu u nahay kal abnaa oo suyuudi laftiisu sidaasuu tilmaamayaayo in looga jeedo fi lqurbi waalmansila oo wuxuu odhanayaa ay ka abnaa'ihi fi lqurbi waalmansilati wahwa ka abiinaa fi alraxmati waashafaaqa saasuu jalaaleynka ku odhanayaa yacni naxnu abnaa'u llaahi wa axibaa'u macnaheedu waxa weeye waxaanu nahay inamadiisoo kale sidaanu ugu dhownahay iyo darajada iyo maqaamka aanu ka joogna alleh isna aabbo oo kale uu noo yahay xagga raxmadda iyo naxariista uu noo naxariisanayo laakiin waa arrin beenoon waxba ka jirin oo waxaa lagu beeniyey qul falima yucadibukum bidunuubikum bal antum basharun miman khalaq oo haddaad sidaa tihiin muxuu idinku cadaabayaa dunuubtiinna ilan waalidku waladkiisa ma cadaabo xabiibkuna xabiibka uu jecel yahay ma cadaabo culimmadu waxay yidhahdeen halkaa bishaare waxay ugu jirtaa liman axabahu llah fa innahu laa yucadibu ruuxa alla uu jeclaaday waayo cadaabi maayo kuwanse dee ma jeclo waa cadaabayaa ilan waa gaale eh bal antum basharu miman khalaq waxaad tihiin uun bashar aadamiga uu abuuray ka mid oo waxba ma dheeridin yakfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa wa ilayhi lmasiir ilaahay cidduu doono waa u dembi dhaafayaa cidduu doonana waa cadaabayaa cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysana isagaa mulkiya xagga loo noqonayaana waa xaggiisa waa xagga rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay aayaadkan mawaaqifu lyahuud maca nabiyihim muusa calayhi salaam mawaaqiftii yahuud ee nebi muuse ay kula dhaqmeen calayhi salaam oo allah waxa uu yidhi waid qaala muusa liqowmihi yaa qowm idkuruu nicmat allahi calaykum id jacala fiikum anbiyaaa wajacalakum muluuka wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin waxa uu marka hore xasuusiye oo ku yidhi waxaad xasuusataan nicmada ilaahay korkiinna ku galladaystay markuu dhexdiinna ka yeelay ambiyo idinkana boqorra idinka dhigay oo nicmatu diini waddunyaa diin iyo dunyaba uu isugu kiin daray oo nicmo diineed oo ambiyo fara badan baa dhexdiinna uu ka soo saaray iyo nicmo adduunye oo boqorro mulki iyo hantilabaa alla idinka yeelay waxaanu idin siiyey cidba waxaanu siin oo min alcaalamiina ay caalami zamaanihim dadkii xilligooda ahaa waxaan laba siinba ayaa lagu gaar yeelay oo dee waxaa ka mid a min almanni wasalwa wa falqi albaxri wa naxwi daalik malabcireedkii xagga sare waxa weeyaan looga soo dejinayey hilib shimbireedkii shiilaa baddii loo kala jeexee loo kala dhambale ay aayar dhexdooda mareen yacni badda dhexdeedii inta ushii uu ku dhuftay labow kala dhambalatay aayar ay waxa weeyaan dhex mareen iyo waxyaabihii la midka ahay ilaahay ugu nicmeeyey waa waxaan dad kale la siin culimmadu waxay yidhaahdeen id jacala fiikum anbiyaaa wa jacalakum muluukan laba siyood baa la kala cabiro kala duwan oo xagga nebinimada iyo ambiyada waxaa la yidhi id jacala fiikum ambiyaaa jacalakum ambiyaaa lama odhan dhexdiinna ayuu yeelay ambiyo laakiin ambiyuu idinka dhigay lama odhan waayo dee ambiyo may wada noqone barhkoodunbaa ambiyo ahaayo dhexdooda ambiyada laga soo dhex saaray nebinimona cid walba ma sheegan karto cid aan ahayn hadday sheegto waa ku gaaloobaysaa sidaasaa loo tilmaamay barhkoodoo id jacala fiikum ambiyaaa jacalakum lama odhan laakiin xaggii adduunyada iyo boqortinimada wa jacalakum muluukan waa la caam yeelay boqoraa laydinka dhigay waxaana loo caam yeelay iyagoon wada boqorra ahayn maadaama mulkiga adduunyo layska wada sheegto caam ahaan oo wax ka mancinaya aanu jirin oo dee waa idinka arkay iminka haddii reer uu talada qabto annakaa madaxay ku odhanayaan hadda nin baa dee talinaya oo ra-iis ah kulligood wada madaxweyne maaha annakaa dalka u talina soomada maqal marka adduunyada waa layska wada sheegtaa marka reer banu israa'iil mar haddii muluug badan dhexdooda laga soo saaray way iska wada sheegan karaan markaa saasaa loo yidhi wajacalakum muluukan kaannamaa kulligood inay muluug ahaayeen yaa qowmi idkhuluu larda almuqadasata alatii kataba allahu lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin kadib waxa uu amray nebi muuse qoomkiisii inay dhulkii barakaysnaaye ardu shaam waa dhulkii ambiyada iyo manbacooda ay ka soo baxayeen ay u badnaayeen dhulkaan la barakeeyey diin iyo duunyaba gala buu yidhi oo qoladaa jabaabirada ee haysataa ka saara oo la jihaada kataba allaahu lakum waa sharcan laa qadaran macnaha ilaahay uu idiin qoray sharci ahaan maaha qadar waayo kitaabada qadarigii waa laasimatulwuquuc oo ma baaqato laakiin alkitaaba sharciya wixii la amro sharci ahaan dee waana la fulin karaa waanu baaqan karaa laakiin wixii alla uu xukumee uu qadaraa ma baaqda isagu marka kitaabadani waa sharciya qadariya ma aha ilaa haddii qadariya tahay may baaqateena waa geli lahaayeen sidaa darteed suyuudigu waxa uu soo qadarayaa kataba allaahu lakum ay amarakum bidukhuuliha marka waa amar sharci ah waa dhulkii laydin faray inaad gashaan marka waa kitaaba sharciya laa qadariya markaa gala dabadiinnana ha ka noqonin oo ha ka baqanina si aydaan u khasaarin dee waxay ku yidhahdeen ina fiiha qowma jabbaariina wa inaa lan nadkhulaha xataa yakhrujuu minha fain yakhrujuu minha fainaa daakhiluun halkay ka hoggaansami lahaayeen waa ka hor yimaadeen waxay yidhahdeen muusow niman xoog badan oo dadka khasba oo awood badan ayaa ku jiro oo ilaa ay ka baxaan anagu geli mayno marka waxay tilmaamaysaa taasi madaxadaygoodii iyo siday muuse uga hor yimaadeen amarkiisiina u qaadan waayeen ilaa markii u dambeysay uu yidhi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii fafruq baynana wa bayna alqowmi alfaasiqiin allahayow naftayda iyo walaalkii mooye cid kale fara kuma hayo ee qoomkanna kala saar oo na kala xukum ilaahay waa kala xukumay nidaagiisi iyo dhawaqiisiina waa ajiibay allah waxau ihi qaala fa inahaa muxaramatun calayhim arbaciina sana aayar galasoo looguma taag waayin afartan sannadood baa laga xarimay oonay fooda gelinayn waana yacni muddadii ay tiiha iyo wareerka ku jireen yatiihuuna fi lardi suyuudi jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa ruwiya anahum kaanuu yasiiruuna alleyla jaaddiin faidaa asbaxuu idaa hum fi lmowdici aladii ibtada'uu minhu wayasiiruuna annahaar kadalik xata inqaraduu kulluhum ilaa man lam yabluq alcishriin wuxuu yihi waxaa la wariyey marka ay tiiha ku jireen afartanka sannadood habeen oo dhan way socon jireen markay waa beriistaan halkay xalay ka soo dhaqaaqeen iyadoo waagu ugu baryo unbay sarki jireen maalintii oo dhanna haddana waa socon jireen ilaa ay dabar go-een oy sidaa ku leedeen oo ay ku baaba'een dadkii yaryaraayaan labaatan jirka gaadhin mooyaane waana kuwii markii dambe hoggaansamee iyagu hanuunay laakiin wixii waaweynaa oo dhan sidaasay ku leedeen oo ku baaba'een marka taxriimkanna waa taxriim kowni oo qadariyaho la xukumay inaanay fooda gelin muddadaas waxaana loogu ciqaabay arrintii si sahlan sharci ahaan loo amray inay sameeyaan kolkay diideen waa lagu adkeeyey waa sida baqaradii reer banu israa'iil ee idbaxuu baqaratan ta ugu horraysay arkaan hadday soo qabtaan way ka gudi lahayde way ugu ansixi lahayde markay su-aalihii badiyeen dee waa tii lagu adkeeyey ilaa ay kuba sigteen inay waayaanba kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay qisatu haabila wa qaabiil ibni aadam wa awalu jariimati qatlin fi lardi qisadii labadii ilmo nebi aadam haabiil iyo qaabiil iyo dilkii ugu horreeyey dulmi ahaan dhulka uga dhaca watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan oo waxa weeyaan labadoodu labadaa walaalahee ilmo nebi aadam qurbaankii iyo sadaqadii ay bixiyeen baa midna laga aqbalay midna aan laga aqbalin waxaana calaamad u ahayd qabuulka saynu horeba usoo tilmaanay inagu soo martay suuratu ali cimraan aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa yaatiyana biqurbaanin taakuluhu nnaar ummadihii hore waxaa astaan iyo calaamad u ahayd qabuulka in camalka la aqbalay sadaqaadka iyo qurbaanka iyo waxay bixiyaan dab ayaa xagga sare ka soo degi jirtay oo cuni jirtay calaamad waxay u tahay in la aqbalay haddii kale lama aqbalin marka dee qurbaankii waxa weeyaan haabiil dabkiibaa soo degoo cunay kii qaabiilna waa cuni waaye yacni dab intuu soo dego ma cunin calaamadna waxay u tahay kan inaan laga aqbalin kanna laga aqbalay tiibuu xasad iyo caloolxumadu ka qaaday darteed u dilay ilaa uu noqday ilaa qiyaamaha dilka dulmiga ee dhulka ka dhaca mid nasiib iyo qeyb ku leh maadaama uu yahay kii ugu horreeyey jideeyey siduu nebiguba sheegay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxa uhi laa tuqtalu nafsun dulman ila kana cala bni aadama alwal ila kana cala bni aadama alwal kiflun minha liannahu awalu man sana alqatla naf aadam iyo dulmi looma dilo ilaa haddii loo dilase ina aadamkii hore nasiib iyo qeyb buu dembigaa ku yeeshaa waayo waa ciddii ugu horreysay dadka u horseeday una jidaysay dariiqa dulmiga xun kadib rabbi waxa uu tilmaamay xukmu alqatli walfasaadi fi lard wa jazaauh in dhulka la fasahaadiyo ama dadka la laayo oo arladiyo addoommadaba la fasahaadiyo cuquubada ka dhalanaysa oo dil iyo waxa weeyaan in la mastaafuriyo iyo in lugahiyo gacmaha isweydaar loo jaro intaba keensanaysa cadaab adduunyo iyo mid aakhiraba waxaa kaluu rabbi tilmaamay arrintaa dulmiga ee ka dh- dhex dhacday labadaa ilmo nebi aadam dhexdooda arrintaa darteed reer banu israa'iil oo dhan waxaa lagu faral yeeloo korkooda lagu qoray in ruuxa naf keliya dulmi u dilaa uu la mid yahay nin dadkoo dhan laayey ninka qof keliya badbaadiyaana uu la mid yahay nin dadkii oo dhan badbaadiyey min ajli dalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ابن عباس وحاو كسو نقلنا يا سيوطي إنو يري يعني فكأنما أحيا الناس جميعا إيه فكأنما قتل الناس جميعا أي ابن عباس وحاو يري waa min xaysu intihaaki xurmatihaa wa sawnihaa waxaa naf keliya qofka dulmi u dilaa ula mid noqday nin dadkii oo dhan laayey ninka mid keliya badbaadiyaana ula mid yahay nin dadkii oo dhan badbaadiyey waa min xaysu intihaaki xurmatihaa waa xagga marka la eego ku xadgudubka xurmada ay nafta aadamigu leedahay iyo ilaalinteeda iyo dhowriddeeda oo macnuhu waxa uu yahay naf keliya qofka ku xadgudbay ee xurmadeedii dhowri waayey kuwa kalena teello uma dhigana waa ku xadgudbaya marka waa la dembi nin dadkii oo dhan laayey naf keliya ninka badbaadiyee xurmeeyeyna wuxuu ka dhigan yahay nafihii dadka kale oo dhan in xurmeeyey oo xaq siiyey marka waxa weeyaan dee ajarkaa iyo wanaaggaas ayaa uu leeyahy marka ninka naf u badheedhaa dadka wuu u wada badheedhay naf ninka badbaadiyaana dadkii oo dhan waa badbaadiyey waayo dee nufuustu waa un isku mid xagga xaqsiinta iyo xadgudubka kadib baa alla uu tilmaamay cuquubada ka dhalanayso inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi laakhirati cadaabun cadiim kadib alla waxa uu tilmaamay fadlu taqarubi ila allahi bilcamali asaalix yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaguu ilayhi alwasiilata wajahiduu fii sabiilih waxaa lagu gebagabeeyey bayaanu ciqaabi lkufaari yowma alqiyaama cuquubada gaaladu qiyaamada ay la kulmayaan culayskeeda ina aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiica wamidlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaama ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim allah waxau ihi subxaanah wamin aladiina kuwii qaaluu yidhi inaa naku nasaara nasaara ayaanu nahay kuwii yidhi waa kuwii kiristanka ahaaye akhadnaa waxaanu ka qaadnay iyagana mithaaqahum ballantoodii oo fanasuu dabeed waxay iloobeen ama ay ka tegeen waa tegis ay si badheedha uga baydheene xadan dheef weyn oo mimaakii ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi maaga oo dee axkaamtii injiil ku taallay iyo towxiidkii ah faaqraynaa dabeed waxaanu dhignay baynahum dhexdooda alcadaawata colaad iyo walbaqdaaa nacaybsha ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhayo dhexdooda waxaanu dhignay cadaawad iyo colaad wa sawfa yunabi'uhum allah wakhti dambe ayaana ilaahay uga warrami doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameeya oo macnaha ku abaalmarin doonaa waxay mutaysteen allah waxau idhi yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiow qad jaa'akum dhab ahaan waxaa idinku yimid rasuulunaa rasuulkayagii ayaa idin yimid muxamed ahaa yubayinu xaaluu idin caddaynaya lakum idinka kaiiran in fara badan oo mimaa kii ka mida kuntum aaydeen tukfuuna kuwa qariya oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah ama min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka qariya wax fara badanood kitaabka ka qarinayseen ayaa uu idin caddaynayaa wayacfuu waanu dhaafayaa oo waa iska cafinayaa can kaiirin wax fara badan oo maslaxa diineed aanay ku jirin in la daahiriyana waa iska dhaafayaa qad jaa'akum allaileh dhabahan waxaa idinku yimidoo min allaahi alla xaggiisa idinka yimid nuurun nuur waa nebi moxamede iyo wa kitaabun kitaab waa qur-aankiie kitaabka oo mubiinun xaqa iyo baadilka kala bayaaminayo wax caddaynaya yahdi waa ku hanuuninayaa bihi kitaabka allahu alle man cid buu ku hanuuninayaa itabaca raacda ridwaanahu raalli ahaanshihiisa subula asalaami waa mafcuulkii labaad yacnii yahdii waa hanuuninayaa bihi kitaabkuu ku hanuuninayaa allaahu alle man cid buu ku hanuuninayaa itabaca raacay huwa manku ridwaanahu raalli ahaanshihiisa muxuu ku hanuuninayaa manka subula asalaami waa mafcuulkii labaad badbaadada waddooyinkeeda ayuu ku hagaajinayaa oo ku hanuuninayaa wayukhrijuhum waxaanuu ka bixinayaa min adulumaat madowyada xaggooduu ka bixinayaa waa gaalnimada iyo shirkiga iyo xumaan oo dhane ila nuuri iftiinka xaggiisaanuu bixinayaa waa nuurkii iimaankiiyo towxiidka eh biidnihi ay biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisa ayaa madowyada uuga soo bixinayaa xagga iftiinkana ugu soo saarayaa wayahdiihim waxaanuu ku hanuuninayaa ilaa siraadin jid xaggii jidka oo mustaqiimin toosan ayaa uu ku hanuuninayaa laqad kafara aladiina qaaluu laqad kafara la wallaahi qad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa masiix ibnu maryama ina maryama ahaa allah waxau ihi waa gaaloobeen kuwii yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa masiix ibnu maryama ina maryama ahaa kuwa yidhi ilaahay waa ciisa bnu maryam alla ilaahay waa gaaloobeen qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow faman yamliku yaa ka hananaya min allah suyuudi waxa uu soo qadarayaa ay faman yamliku an yadfaca min cadaab illaahi shay-an faman yamliku yaa hanan kara an yadfaca inuu idinka difaaco min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an wax uun yacni cadaabka alleh wax uun inuu idinka celiyo yaa heli karaa in araada hadduu alla doono an yuhlika inuu halaago almasiixa masiix inuu halaago ibna maryama ina maryama ahaa iyo wa ummahu hooyadii iyo waman cida fi lardi arlada dhexdeeda ku sugan jamiican xaala yihiin dhammaantood laa axad cidina ma celin karta cadaabka rabbi hadduu ilaahay doono walilaah alla ayay u sugnaadeen mulku samaawaati samooyinka lahaanshohooda iyo walardi arlada lahaanshaheeda iyo wamaa baynahumaa labadooda waxa u dhexeeya mulkigooda allah iskale yakhluqu waa abuuraa huwa alleh maa yashaau waxa uu doono wallaahu allana calaa kulli shay shay walba qadiirun isagaa awooda oo yakhluqu maa yashaau wuxuu doono dee ciid buu ka abuuraa bilaa abin walaa waalidin sida aadam oo kale cidduu doono wuxuu ka abuurayaa min dakarin bilaa unhaa siduu xaawo aadam uga abuuray cidduu doono wuxuu ka abuurayaa min unhaa bilaa dakarin hooye aan lab ama aabba aanay kulmin sida ciise uga abuuray yani waxa weyan hooyadii maryama ciduu doonana wuxuu ka abuurayaa min dakarin wa unhaa sida saa'iru bani aadam lab iyo dhadi kulmay marka ilaahay waa wuxuu doonaba abuure wax walbana isagaa awooda wa qaalad waxay tidhi alyahuudu yahuudiya waannasaara kuwii nasaarada ee kiristanka ahaa naxnu annagu abnaa'ullah inamadii ilaahay baanu nahay ilmo ilaahay iyo waaxibaa'uhu kuwuu jeclaa ayaanu nahay qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow yahuud iyo nasaara falima yucadibukum haddaba muxuu alla idinku cadaabayaa bidunuubikum dembiyadiinna haddaa sidaa tihiin bal iskaba dhaaf sidaasoo ma tihdine antum idinku basharun dad uunbaa tihiin aadamiyahoo minman cid ka mida khalaqa u abuuray huwa rabbi waxaad uun tihiin dad bani aadama oo dadkuu alla abuuray ka mida yakfir waa u dhaafaa rabbi liman yashaau cida u doono wa yucadibu waana cadaabaa rabbi man yashaau cida u doono walilaahi alla ayay u sugnaadeen mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi dhulalka lahaanshahoodu iyo wamaa baynahumaa labadooda inta u dhaxaysaba yacni wixii ku sugan ilaahay baa iska leh wa ilayhi ay ilallaah alla xaggiisunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meesha loo noqonayaa yaa ahlalkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow qad jaa'akum dhab ahaan waxaa idinku yimid rasuulunaa rasuulkayagaa idin yimid muxameda yubahinu xaaluu idin caddaynaya lakum idinka ay sharaa'ica diin sida jalaalaynka uu soo qadarayo sharaa'icdii diintiinna isagoo idiin bayaaminaya oo diintu alla ku soo dejiyey sharaa'icdeedii isagoo idiin faahfaahinaya yubayinu xaaluu idin caddaynaya rasuulku lakum idinka ay sharaa'ica diin diinta sharaa'icdeedii isagoo idiin caddaynaya calaa fatratin qad jaa'akumta ku tacalluqi oo calaa fatratin kala go' dushii buu rasuulku idinku yimid oo minarusoo min arusuli xagga rususha ah yacnii xilli rusushu ay kala go'day ayaa nebi moxamed idin yimid oo dee nebi ciise dabadii rasuul lama soo dirin moxamed hortii nebi muuse yacni waxaan u jeedaa ciise iyo moxamed rasuul uma dhexayn wakhti dheer baana u dhexeeyo jalaaleynkaoo kale wuxuu odhanayaa khamsu miatin wa tiscun wa sittuuna sana shan boqol iyo sagaal iyo lixdan sannadood ayay ahayd fatrada u dhexaysa bayna ciisa wa moxamed marka jahliga iyo gaalnimada iyo dulmiga ayaa farabatay marka xilligaa loogu baahi badnaa ayaa nebi muxamed u yimid yubayinu xaaluu caddaynaya rasuulka iyagu lakum idinka idin caddaynaya sharaa'ica addiin calaa fatratin calaa xiini fatra xilli kala go-ah ayaa uu idin yimid oo min arusuli xagga rususha ka ahaatay oo yacni xilli rusushii ay kala go'day ayaa nebi moxamed idin yimid isagoo diinta idin bayaaminaya muxuu idinku yimid waa cillada an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaanu odhan maa jaa-anaa nooma imanba min bashiirin mid noo bushaareeye iyo walaa nadiirin mid noo digaatoona si aydaan hadhow u odhan qiyaamaha marka bankii qiyaame la ysugu yimaado ilaahayow maxaad noo cadaabi rasuulba nooma iman noo bushaareeye ama noo digaa alla waxa uu ihi faqad jaa-akum alla ilahi dhabahan buu idinku yimid bashiirun mid bushaareeya oo dadka muuminiinta ah janno ugu bushaareeya iyo wanadiirun dige gaalada cadaab ku cabsi geliyoo uga diga wallaahu allana calaa kulli shay shay walba qadiirunkii awooda weeyi waid qaala muusaa liqowmihi yaa qowm wadkur xus nabi allow dadkana u sheegid waagii qaala uu yidhi muusaa nebi muuse liqowmihi reetolkii uu ku yidhi yaa qowmi qoomkaygiiyow udkuruu xasuusta nicmat allaahi ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa xasuusta calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey id waktina uu idiin nicmeeyey jacala u yeelay rabbi fiikum dhexdiina ambiyaaa nebiya u yeelay fara badan oo wa jacalakum uu idinka yeelay idinkana muluukan boqoro oo wa aataakum uu idin siiyey maa shay lam yuuti aanu siinin axadan qofna oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a ee caalami zamaanihim yaa qowmi idkhulu larda almuqadasata yaa qowmi reetolkayow udkhuluu gala alarda dhulkii gala dhulkii almuqadasata ee la tahiray waa dhulkii barakaysnaayee shaame waa beytulmaqdis allatii dhulkaa la tahiray oo kataba allaahu allow idin qoray lakum idinka ay amarakum bidukhuuliha waa kitaaba sharciya macnaha uu idin amray rabbi inaa gashaan gala oo walaa tartaduu ha ka noqonina calaa adbaarikum dabooyinkiina dib ha uga noqonina xagga dambe ha ka noqonina oo intaa ka baqataan dib waxa weeyaan ha u noqonina oo fatanqalibuu dabeed aada noqotaan haddaad sidaa samaysaan khaasiriina xaala atiin kuwa khasaaray if iyo aakhiraba oo dembaabay qaaluu waxay yidhahdeen yaa muuse nebi muusew inna fiihaa arladan barakaysan dhexdeeda waxa ku sugan qowmaa qolo qolada oo jabbaariina niman xoog badan oo wax khasbid badan ah wa innaa annaguna lan nadkhulahaa geli mayna arlada xataa yakhrujuu ilaa ay ka baxaan jabbaariintaasi minhaa arladaa xaggeeda ay ka baxaan fain yakhrujuu haddii ay ka baxaan minhaa dhulkaa xaggeeda haddii ay ka baxaan fa innaa daakhiluuna annaku markaasaanu galaynaa qaala waxay yidhaahdeen rajulaani laba nin oo min aladiina kuwii ka mid a yakhaafuuna alle ka baqayey kuwaasoo ancama allaahu alla uu nicmeeyey calayhimaa korkoodoo iimaankiiyo salaaxa loogu nicmeeyey waxay ku yidhaahdeen qoomkoodii udkhuluu gala calayhim korkooda u gala nimankan waxa weeyaan dhulkan beytulmaqdis jooga albaaba albaabkana uga gala fa idaa dakhaltumuuhu markaad albaabka uga gashaan fa innakum idinku haalibuuna kuwa adkaanay oo gacan sarraynayaa tihiin wa cala allaahi alle korkiisa uun fatawakal buu tala saartaa in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya oo mu'miniin ah qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa nebi muusew innaa anagu lan nadkhulahaa geli mayno arladan abadan weligayo geli mayno maadaamuu intay daa'imsan yihiina ay ku jiraan fiihaa arladaa dhexdeeda kuwaa jabbaariinta ihi ee fadhab tag anta adigu muusew iyo wa rabbuka rabbigaa taga oo faqaatilaa waxay yidhaahdeen muusew adiga iyo rabbigaa taga oo faqaatilaa la soo diriroo nimanka la soo dagaalama inna anagu haahunaa halka yagan ayaa qaaciduuna aanu sii fadhiyannaa nimanka yahuudeed iyo nimanka ahlu kitaabka madax adayg iyo edabdarre halkay ka gaadheen bay tusinaysaa idhab anta wa rabbuk qaala waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu laa amliku ma hananayo ma hayo ilaa nafsii ilaa amra nafsii naftayda amarkeeda mooye cid kale ma hayo taladeed iyo wa akhii wa amra akhii iyo walaalkii amarkiisa mooyaane aniga iyo walaalkii haaruun taladayad iyo amarkayaga mooye cid kale gacan kuma hayo ayaa uu yidhi muuse ee fafruq ilaahowna kala saar oo na kala xukun baynanaa annaga iyo wa bayna alqowmi qoladan alfaasiqiina ee daacada rabbi ka baxday annaga iyo qoladan dhexdayada allowna kala saar oo na soo kala xukun qaala waxauu rabbi yidhi isagoo ajiibay baryadii muuse fa innahaa dhulkii barakaysnayd ee la tahiray bay- baytulmaqdis iyo dhulkii shaam muxaramatun waa mid laga xarimay calayhim korkooda ay dukhuuluhaa taxriim kowni ah waa laga xarimay oo ilaahay wuxuu xukumay inaanay fooda gelin arbaciina afartan sanatan oo sannadood qaala waxa uu rabbi yidhi fa innahaa ardadii ama dhulkii lala baryayee gala lalahaa muxaramatun waatuu laga xarimay calayhim korkooda taxriim sharciya maayo waa taxriim qadariya oo macnaha la xukumay in loo diiday oo aanay fooda gelin arbaciina afartan sanatan oo sannadood yatiihuuna xaal ay wareerayaan fil ardi arlada dhexdeeda oo tiihiiyo wareerkii ay ku dhacayaan meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aanay kala garanayn ee falaa taase ha u murugoonin adigu nebi muuse oo ha u qoomamoonin cala alqowmi qolada alfaasiqiina ee daacada alle ka baxday waa la ciqaabayaaye adugu ha u damqan hana u murugoonoo ha u qoomamoonin alla waxa uu ihi watlu ku akri nebi muxamedow calayhim korkooda nimankan yahuudeed iyo ummadda inteeda kaleba ku dul akhri naba abnay aadama nebi aadam labadiisii wiil warkoodii ku dul akhri bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal uu warkaas yahay mid xaq ku dheehan ama bilxaqi adoo ku dheehan ku dul akhri id wakhtigiina u war ah marka idu sida jamalkuba uu ku tilmaamayo futuuxaadka waa darfun linnaba laa litilaawa id waxay daraf u tahay warka laakiin tilaawada uma aha waayo wakhtiga tilaawada iyo wakhtiga warkani xasilayo isku xilli ma aha waa wax wakhti hore oo fog dhacay nebi moxamedna laleeyahay uga qisooyo ummadaada iyo kuwan ahlu kitaabkee kula jooga uga waran oo u sheeg marka haddii la odhan lahaa id wakhti ku akhri qarabaa qurbaanan dee wakhtiga uu akhriyayo iyo wakhtiga ay qurbaanka sameeyeen labada ilmo nebi aadam dee ma isku wakhtiba shaqaba iskuma leh marka id laguma tacalluqin karo tilaawada waayo isku xilliba ma aha laakiin waxaa lagu tacalluqinayaa naba'a waayo warkani wuxuu dhacay markay qurbaanka sameeyeen ee ay bixiyeen sadaqada labada ilmo nebi aadam marka id wakhtigii uu war ah ilaan warkaa xilligan dhacay tilaawaduna waa ka dambayso isku wakhti maahe marka macnuhu waxa uu noqonayaa watlu akhri nebi moxamedow calayhim korkooda ku akhri oo nimankan ahlu kitaabka iyo ummadaada inta kaleba ku dul akhri adoo xasuusinaya naba abnayi aadama aadam labadiisii inan warkoodii ku dul akhri bilxaqi mutalabisan bilxaq xaal uu warkaasi yahay xaq mid ku dheehan id wakhtigiina u war ah qarabaa ay dhoweeyeen labadii ilmo nebi aadam qurbaanan wax alle loogu dhowaado maa yutaqarabu bihi ila allah waa sadaqadii oo macnaha way qurbaaniyeen qurbaan innakuba qurbaanka waxaynu u adeegsanaa dee sadaqaadka marka id wakhti u war ah qarabaa ay bixiyeen sadaqo ama ay dhoweeyeen qurbaanan qurbaan oo maa yutaqarabu bihi ila allah macnaha wax alle loogu dhowaado ay bixiyeen oy sadaqa ahaan u bixiyeen oo labadooda mid walba sadaqa alle uu ugu dhowaado uu bixiyey oo fatuqubila dabadeed laga aqbalay min axadihimaa midkood waa haabiile walam yutaqabal oon laga aqbalin min alaakhari kii kalena waa qaabiilkii qaatilka ahaaye qaala markaa waxa uu yidhi kii kale en laga aqbalin waa qaabiile laaqtulannak wallee waan ku dili oo waan ku dili buu walaalkii ku yidhi qaala waxa uu ku yidhi walaalkiisii laga aqbalay u lahaa waan ku dili innamaa yataqabbalu allah ilaahay waxa uu ka aqbalaa uun min almuttaqiin kuwa alla ka baqa unbaa rabbi wax ka aqbalaa waxa uu yidhi kaa maqtuulkee la dulmiyey hadalka isagoo sii wata sida alla inoogaga warramay la in basadta haddaad ku soo fidiso ilaya xaggayga yadaka gacantaada litaqtulanii si aad ii disho ma ana anigu ma ahanin bibaasidinkii ku soo fidinaya yadiya gacantayda ilayka xaggaaga liaqtulaka si aan kuu dilo waayo miyaan kaa baqanayaa mise kaa haybadaysanayaa may cabsi allaa ii diidaysa dilkaaga waayo innii anigu akhaafu llaaha ilaahay baan ka baqanayaa allihii rabba alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa innii anigu uriidu waxaan doonayaa an tabua inaad la noqoto biismi ay biismi qatlii yacni dilkayga dembigii ka dhashay inaad la noqotood xambaarataan doonayaa iyo waa ismika dembigaagiiba kii hore kugu raraa iyo kaaad ku kasbatay dilkayga labadaba inaad dhabarka u ridato ayaan doonayaa waana iraadatu indaarin laa maxaba maaha iraado uu jecel yahay inuu sidan sameeyo ilan qofna in la dilo ma doono laakiin waa iraadatu indaar oo macnaha waa digis aan kaaga digaya buu ujeedaa uriiduda waa digniin marka waxaan doonayaa anoo kuu digaya haddaad sidaan samayso antabu waa inaad la noqoto biismi dembigayga iyo wa ismika dembigaagaba oo fatakuuna dabeedaad ahaato min asxaabi nnaari naarta asxaabteeda aad ka mid noqoto wadaalika kaasina oo asxaabu nnaar inaad ka mid noqotaa haddaadi dishaa jazaau aalimiina aalimiinta abaalkooda weeyi fatawacat way qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisu waa kii aan waxba laga aqbaline qatla akhiihi walaalkii dilkiisa u qurxisay oo zayanat buu odhanayaa jalaalaynku aysarkuna hoosta wuxuu ku odhanayaa shajacathu cala alqatli wazayanathu lahu xataa facalahu waa ku dhiiri geliso waa u qurxisay ilaa uu sameeyo uu dilay fatawacat way u qurxisay dabadeed lahu isaga waa kii qaatilka ahaayee nafsuhu naftiisii waxay u qurxisay qatla akhiihi walaalkii dilkiisii faqatalahu dabeed waa dilay oo fa asbaxa dabeed waxa uu noqday min alkhaasiriina kuwa khasaare ayaa uu ka mid noqday fabacaa allahu dabeed ilaahay wuxuu u soo bixiyey guraaban tuke yabxahu qodaya fi lardi arlada dhulka dhexdiisa qodaya liyuriyahu si uu u tusiyo kayfa yuwaari siduu aasaya ama u asturi lahaa sawata akhiihi walaalkii raqdiisa ama meydkiisa siduu isaga asturi lahaa qaala waxau ihi yaa weylataa allahoogayga iyo halaagayga eh acjastuma waxaan kari waayey an akuuna inaan ahaado midla haadaa kani oo kale alguraabi ee tukaha ah oo fa uwaariya dabeed aan qariyoon asturo sawata akhii walaalkay raqdiisa ama meydkiisa fa asbaxa dabeed waxa uu noqday qaatilkii min annaadimiina kuwa qoomoodae murugooda ayaa uu ka mid noqday culimmadu waxay yidhaahdeen nadamkani maaha nadamu tawba ee wuxuu u qoomamooday waa lifaqdi akhiihi walaalkiisii uu waayey ee uu dilee uu ku tala xumoobay unbuu ka qoomamoonayaa ee qoomamo tawbo ma aha oo uu ku toobad keenay sawata akhiihi cawrada dee sawa waxaa loo yidhaahdaa liannahaa tasuu saaxibaha qofka dee inay ka faydanto way xumo gelinaysaa oo wuu ka murugoonayaa meydkana sawa waxaa loo yidhi liannahu yasuu naadirahu isha kama buuxsan kartidoo qofka eegaya wuu ka xumaanayaa dee saasaa sawa loo yidhi marka waxaa la yidhi dee maadaama uu ahaa dilkii ugu horreeya arlada ka dhaca sida jalaaleynku uu soo qadarayo fa xamalahu calaa dahri muddo dhan ayuunbuu tuurta ku sito uu dhabarka uun ku xambaarsanaan jiray si alla si uu ku sameeyo dabeed ilaahay tukahaasuu usoo diray tuko kaloo meyda yani waxa weeyaan uu ag yaallo dhulka qodaya ku ridaya dabeed ciidda ku aasaya si uu u tuso ugaga daydo dee markuu arkay tukihii tukaha kale meydka intuu dhulkii u qoday ciidda ku aasay ayuu yidhi makaasi siduu sameeyey aan garan waayey dabeedna uu aasay min ajli dalik dilkaa dulmigee ilmo nebi aadam dhexdooda ka dhacay dartii ayaa katabnaa nuugu faral yeelay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda waa caameh oo iyaga ha lagu faral yeelo laakinahu caamun lanaa walahum iyaga iyo innagaba waa inoo caam min ajli daalik dilkaa dulmiga a dartii ayaa katabnaa nuugu faral yeelay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay man qatala ruuxa dila nafsan naf bigayri nafsin ay bigayri qatli nafsin naf dilkeed la-aanteed ruuxa naf dila iyadoo naf kale naftaasi aanay dilin aw fasaadin aw bigayri fasaadin fi lardi ama fasaad la-aan arlada ay fasahaadisay ku dila iyadoo naftaasi arle fasahaadin macnaha ruuxa naf dila iyadoo naf dilin ama arlada aanay fasahaadin qaydka waxaa laga fahmayaa dee hadday naf disho ama arlada fasahaadisay iyadana waa la dili laakiin ruuxa naf dila bigayri nafsin ay bigayri qatli nafsin naf dilkeed la-aanteed iyadoo naf dilin aw fasaadin aw bigayri fasaadin fi lardi ama fasaad arlada ay fasahaadisay la-aantii ku dilay iyadoon waxba fasahaadin hee faka'annamaa qatala waaba isagoo dilay oo kaleu ka dhigan yahay annaasa dadkii dilay jamiican xaala yihiin dhammaantood waman axadka axyaahaa naftaa nooleeya ee dil ka badbaadiya sabab kastuu u marayba faka'annamaa axya annaasa waaba isagoo dadkii nooleeyey oo kale jamiican xaalayhin dhammaantood walaqad jaaahum wallaahi laqad jaaءathum waxaa u timid reer banu israa'iil rusulunaa rusushayadii waa u timido bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa bay ula yimaadeen humma ina katiiran dabeed in badan oo minhum iyaga ka midihi bacda dalika ay bacda dalika albayaan caddaynta iyo xujooyinkaa cadcad dabadood fil ardi dhulka dhexdiisa la musrifuuna kuwa ku xadgudbaya weeyaan oo dembiya macaasi ku samaynaya allah waxa u ihi inamaa jazaau aladiina kuwii abaalkoodu wuxuu ahaaday un yuxaaribuuna allaha ilaahay la dagaalamayay iyo warasuulahu rasuulkiisa la dagaalamayey siyuuti waxau odhanaya ay bimuxaarabati lmuslimiin waxay alle iyo rasuulkiisa kula dirirayaan dagaalkay muslimiinta kula jiraan oo ruuxa intuu bannaanka u baxay dadka naftooda iyo maalkoodaba u badheedhay wuxuu ka dhigan yahay nin la dagaalamayo alle iyo rasuulkiisii addoommadiisa hadduu dayn waayey oo uu dulmiyey inamaa jazaau aladiina kuwii abaalkoodu wuxuunuu ahaaday yuxaaribuuna allaha ilaahay la dagaalamayay iyo warasuulahu rasuulkiisa oo yascauna soconaya fi lardi arlada dhexdeedana la soconaya fasaadan liajli fasaadin yacnii xumayn iyo fasahaadin darteed dhulkana la soconayey oo dadka jidka intay gooyaan dhac iyo dilba u geysanayay kuwa abaalkoodu wuxuu ahaaday uun an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqataca ama la jarjaro aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahoodaba min khilaafin isweydaar oo gacan midig iyo lug bidix yacni talantaal iyo isweydaar loo googooyo lugahooda iyo gacmahooda aw yunfaw ama laga mastaafuriyo oo laga fogeeyo min al ardi dhulka xaggiisana laga fogeeyo oo halka ay joogaan laga durkiyo allah waxau ihi daalika madkuurkaa lasoo sheegaya cuquubada iyo cadaabkaasi lahum iyaga iyaga wuxuu u ahaaday khisyun dulli fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo daalika madkuurkaa lasoo sheego dee cuquubaadka kala duwan ee la marinayaa lahum iyaga wuxuu u ahaaday khisyun dulli fi dunyaa adduunyada dhexdeeda dulli buu u ahaaday walahum waxaana ugu sugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeedna cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim korkooda kuwa intaan xaakimku gacanta ku soo dhigin toobad keenay mooyaane oo faclamuu ogaada ana allaha in alla gafuurun kii u dembi dhaafis badan uu yahay raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan aayaddan waxay ka waramaysaa xukumka ama xadka la yidhaha xaddulxiraaba xiraabadu waxa weeyaan ama magaalo dhexdeed ha noqoto ama bannaan iyo buur iyo miyi ha noqotee waa dad intay is urursadeen xoog iyo cududna leh una banbaxay inay waxay dhici karaan dhacaan waxay layn karaan laayaan oo waxa weeyaan naf iyo maalba u badheedha kuwaa muxaaribiin baa la yidhaah xadkooduna waa xaddulxiraaba oo waa taa aayadda lagu sheegay haddaba imaamu suyuuti jalaaleynka wuxuu odhanayaa awdan aw aw aw ee soo noqnoqotay waa litartiibi alaxwaal waxaa lagu tartiibinayaa axwaashooda oo wuxuu yidhi falqatlu liman qatala faqad kuwan muxaaribiinta u banbaxay dulmiga dadka kuwa dil keliya geysta xukumkoodu waa qatli oo an yuqataluu falqatlu liman qatala faqad wasalbu dilka iyo deldalaadda inta meel laga soo deldelo oo lagu ciqaabo kadibna la dilayo ilaan waa cuquubo dheeraada deldalaadue in geeda iyo waxa weeyaan meelaha laga soo laalaadiyo marka waxau yidhi deldalaada iyo dilka wada socdaana waa liman qatala wa akhada almaala kuwa waxna laaya xoolahana dhaca waalqatcu goynta talantaaligaiyo isweydaarkuna waa liman akhada almaala walam yaqtul kuwa xoolaha dhaca laakiin dadka aan layn wuxuu yidhi wannafyu liman akhaafa faqad mastaafurintuna waa kuwa dadka cabsi geliya ee argagax geliya laakiin dil iyo dhac toona aan samayn bannaan bay u baxeen laakiin xoolo qaadi maayaan dadna layn maayaan laakiin dee ummaddii waa cabsi geliyeenoo halkaa niman baa ku jiraa la odhanayaa kuwaasina waa mastaafurin iyo dadka in laga durkiyo qaalahu ibnu cabaas calayhi shaafici suyuuti waxau yihi sidaasuu ibnu cabaas yidhi madhabka shaafici imaamu shaaficina sidaasuu ku tegey wayulxaqu binnafyi maa ashbahahu fi tankiili min alxabsi wagayrihi waxau yihi mastaafurinta dalka laga durkinayo waxaa la haleeshiinayaa xagga cuquubada wixii u egee shabahaa sida jeel in la geliyo iyo wixii la mid ah oo haddii mastaafurin la waayo jeelkaa la ysaga xidhayaa marka calaa kullin waxa uu tilmaamayaa markaa suyuudi imaamu shaaficina u nisbeeyey awdani inay tilmaamayso tanwiico yacni cuquubaadkan kala duduwan loogu qaadayo siday ugu kala habboon yihiin culimmada qaarna waxay yidhaahdeen may awdu waa litakyiiro alimaamu mukhayarun fii dalika imaamka muslimiinta u talinaya wakhtigaas ayaa kala dooranaya hadba cuquubada iyo xadka uu qaadanayo ina allaha gafuurun raxiimun siyuudi halkaa wuxuu ka istimbaado uu yidhi waxaa loo yidhi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuurun raxiim waxaa loo cabiray liyufiida annahu laa yasqudu bitowbatihi ilaa xuduud allah duuna xuquuqi ilaadamiyiin si ay u faa'iidayso fa ina allaha gafuurun raxiimun in towbada ay ku dhacayso oo keliya xuduuddii alleh iyo xuquuqdu ilaahay lahaa laakiin xuquuqdii aadamigu aanay ka dhacayno xataa hadday toobad keenaan naf hadday dileenna waa loo dili xoola hadday qaadeenna waa looga soo celin xuquuqdii aadamiyiintu dhici mayso oo fa ina allaha gafuurun raxiimun xaqii ilaahay unbaa ka dhici oo cadaab aakhira ma leh laakiin cadaabkii adduunyo waa la marinayaa hadday xuduud galeen oo galabsadeen ayaa uu yidhi culimmada qaarna waxay leeyihin maya waa caam oo way ka wada dhacaysaa allah waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow itaquu llaha alla ka baqa oo wabtaquu raadiya alwasiilata dariiqo ama camal aada ugu dhowaataan ilayhi ila allaahi alleh oo wasiilada waxaa la yidhaha maa yutawasalu bihi ila almaqsuud maqsuudkiiyo gaayada waxa lagu gaadho ee sababta u ah ayaa la yidhaha wasiila marka iminka waxaa looga jeedaa waa dariiqatu taqarubi ila allah wixii alle loogu dhowaanayay oo aysarku waa ka odhanaya alwasiilatu markuu fasirayo waxau odhanayaa taqarabuu ilayhi bificli maxaabihi wa tarki masaakhitihi tadfaruu bilqurbi minhu waxaad alle ugu dhowaataan inaad samaysaan wuxuu jecel yahay kana tagtaan wuxuu u cadhoonayo si aad dhowaanshihiisa ugu guulaysataan marka wasiiladu waxaa soo gelaya jamiicu alacmaali asaalixa acmaasha iyo cibaadaadkii oo dhan wax kastoo alle loogu dhowaado qowlan wa ficlan wa muctaqadan markaasaa weliba la mihaaliyey wasiiladii oo wajaahiduu fii sabiilihi jihaadkii baa ka mid a waa mithaal oo macnaha wasiilo aad alle ugu dhowaataan raadsada oo jihaadku ka mid yahay iyo acmaashii kale oo jihaadku waxa uu mithaal u yahay lilacmaali asaalixa acmaashan wanaagsan ee waaweyn alla waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaquu llaha alla ka baqa oo wabtaquu raadsada alwasiilata waxaad ugu dhowaataan ilayhi ay ila allah ilaahay waxaad ugu dhowaataanna raadsada oo camal saalix iyo cibaado suuban ah oo maxaa ka mida wasiiladii wajaahidu oo wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aad u liibaantaan oo guusho u gaadhaan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low anna lahum hadday u sugnaan lahayd maa fil ardi arlada waxa ku sugan jamiican xaal uu yahay dhammaantii wa milahu maa fil ardigaa wax la midihina macahu maca maa fil ardi waxaa dhulka ku sugan uu ula socon lahaa liyaftaduu bihi si ay isaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaama maa tuqbila minhum lagama aqbaleen allah waxau yihi kuwa gaalada ah haddii wax alla waxa arlada ku sugan oo dhan ay heli lahaayeen waxaa wax la midihina ula socon lahaa si ay isugu furtaan ilaahay kama aqbaleen oo xadiidkii nabiga saxiixa xadiidu anas fi saxiix iljaamic waa kii rasuulku lahaa in allaha tacaala yaquulu liahwani ahli nnaari cadaaban low ana laka maa fi lardi min shay kunta taftadii bih ilaahay wuxuu ku odhanayaa ahlu naarka ka ugu cadaab fudud ayuu ku odhanayaa war waxa arlada ku sugan oo dhan maanta haddaad heli lahayd ma isku furan lahayd qaala nacam markaasuu haa odhanaya qaala faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min dali min hada wa anta fii sulbi aadam anlaa tushrika bi shay-a faabayta ilaa shirka waxau alla ku odhanayaa waxaa wax ka fudud baan kaa dalbado on kaa doonay dhabarkii aabbaha aadam adoo ku sugan waa yacni ballankii fii caalami dar alastu birabbikum qaaluu bala ilan ambiyaduna kaasun bay cusboonaysiiyeen oo ay waxa weeyaan dadka kaga qaadeen markii kutubta lagu soo dejiyey marka waxaan kaa dalbaday dhabarkii aabbaha aadam adoo ku sugan inaanad ii shariik yeelin oo keligay cibaadada adii badhax tirto waana diido waa lagugu taag waayey towxiid shirki mooye wax kale waa diiday marka maanta wax walba haddaad heshood israa isku furo waxa weeyaan waxba laga aqbali maayo oo waxba kuu tari maayo allah waxau ihi in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadday u sugnaan lahayd maa fi lardi maa shayga fi lardi arlada dhexdeeda ku sugan jamiican xaalay tahay uu yahay dhammaantii wax alla waxa arlada ku sugan hadday heli lahaayeen wa milahu waxaa arlada ku sugan oo dhan mid lamidihina macahu la jirkiisa u ahaan lahaay uu ula socon lahaa oo wax alla waxa arlada yaal iyo wax lamida hadday heli lahaayeen liyaftaduu si ay isaga furtaan bihi kaasi min cadaabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama cadaabkiisa si ay isaga furtaan maa tuqubila lagama aqbaleen minhum iyaga maba helayaane hadday heli lahaayeen kow lagama yidhaahdeen walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabku aliimin ay muulimun xanuujiya wallahu aclam